way soo gaadhay un qolaa iisoo dirtay waana waanan akriyay si fiicanna waan ufahmay hay-adda maalida maaliyadda ee golaha shacabku waa he waa hay-adaha ugu sarreeya da ugu sarreysa dalka weeye marka koor joogtayna way nagu leeyihiin xaq bay uleeyihiin inay report soo saaraan wuxuuna nanu isleehay waxa u anaan lahayd arrimaha qaarkood annaga ceelka guntiisa ku jirray inaan iska waraysano oo isku warcelino oo reportkii ugu dambeeyey ee i m f soo saareen hay-adda adduunka lacagteeda ugu sarreysa soo saareen waxa ay leeyihiin soomaaliya halkay gaadhay wadanada qaar bay ka wanaagsan yihin bay leeyihiin iska dhaaf meel meel hoose joogaano sidaa daraadeed ba waxaasoo lacaga loo furay dalkan oo kalsoonin lagu qabo budgetka dalka kalsoonin lagu qabo maamulka maaliye ee dalkan marka runtii aniga waxay la tahay anigoo nin soomaaliya ah wasiirkiina ah inaa inagoo indhaha iska ridna maaha waxay la tahay inaan inaan isfalanqayno isla eegno isla lafaguro dadka soomaaliyeed u sheegno waxaanu isla ognahay oo xaq ah inaan u sheegno weeyaan